Maamulka degmada Cadaadoo ee gobolka Galgaduud ayaa in ka badan toddobaatan qoys oo xoolo dhaqata ah gaarsiiyay agabka biyaha lagu kaydsado ee baagaga. Munaasabadda waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha Galmudug iyo xubno kale oo ka tirsan hay-adda FAW oo agabkan in la gaarsiiyo reer miyiga ka caawisay. Cabdiraxmaan Axmed Xirsi, xogayaha maamulka dowladda hoose ee degmada Cadaadoo oo khadka telefoonka iigu waramay ayaa ka warbixiyay agabkan la gaarsiiyay dadka reer miyiga ah ee ku nool tuulooyin hoos taga degmada Cadaadoo ee gobolka Galgaduud.
sidaa sheegtay waxaa shalay degmada Cadaadoo laga qaybiyey toddobaatan baag oo loogu talagala dadka xoolo dhaqatada ah ee reer miyiga oo baagaas asalkooda waxaa bixinaysa hay-adda FAW laakiin waxaa soo marsiisay wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda galmudug maamulka degmada ayna ku wareejiyeen si marka saddexdaas qeyb maamulka degmada wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay-adda FAW goobjoog haayana lagu gaarsiiyo dadka lagu talagalay ilaa sideed tuulo hoostaka degmada cadaada dadka degana loo loo qeybiyey qoloba waxun baa la siiyey toban shan sideed intii laga gaari karay marka sagaal tuulo hoos tagta degmada cadaalsi annaga ka maamul ahaan hadda waa dareemi kartiin deegaan kasta waxay leeyihiin guddi iyo guddoon markiin loo soo bandhigay tuulo kasta ma sheegno waxaan dadka ugu baahida badan u mudan oo aan haysan ayagoo baraagna lahayn baagna lahayn si u kala dari u kala baahi badan yihiin keena dadkii naloo keenaan siino ay soo qoreen dadka tuulooyinkooda guddigooda isla socda
waayahay imise qoys ayaa gargaarkan ka faa'iidaystay oo helay agabkan loo qaybiyo
si guud talada toddobaatan qoys waaye oo de waxaa helay oo degmada caadanta hoosegtaa degmooyin kale galmudugna waa laga bixiyey anamse hadda xalanada xoolaha noo keentay laakiin waxaa iyadana wareejisay oo kala shaqeynaysa iyadaiyo mashaariic kaleba hay-adda faw agabkan oo la gaarsiiyey ilaa iyo sideed tuulo oo hoostaga degmada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa ah kii ugu horreeyey ee loo qeybiyey dadkan reer miyiga ah